galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington
waa galab arbaca ah bisha abriil waa labaatan sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee toddobiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka iyo bogga v o a somaali dot com idaacadda galabnimo waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya caashe ibraahin aadan caashe cuud iyo anoa ismaaciil xuseen farjar
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah golaha dastuurka jabuuti oo sharciyeeyey natiijada doorashadii dhowaan ka dhacday dalkaasi iyo mucaaradka oo arrintaa ku tilmaamay xaqdarro
wixii sharcigaa wax sharciyeeya golaha dastuurkuba sharci ma aha waxa ay sharciyeeyeenna sharci maaha hal la soo xaday nirig xalaala ma dhashabay soomaalidu tidhaahdaa marka laba shay oon labaduba sharci ahayn iyaa isi sharciyeeyo wax isku sharciyeeye marka wax sharciya oo la sharciyeeyeyna ma jirto doorasho sharciyaoo la sharciyeeye ma jirto waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijka xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha
waa tii saraayo iyo coraad loo sakaar jabaye waa tii subkaa wada gigtaye kibir saroognayde sayndheerihii inuu onkado laga saqaafaayey subax iyo waxaa lagu baqdaa sadarka yaasiine samir iyo saraad iyo ducaa lagu sugnaaday sidoo kale waxaan idin haynaa hadalladii ay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo ergeyga qaramada midoobay michael ketin ay ka jeediyeen shalay kulan golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu ka yeeshay arrimaha soomaaliya xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaa idiin soo socda marka horese ku soo dhowaada warkii dunida maalqabeenka donald trump iyo xogayihii hore arrimaha dibadda maraykanka hillary clinton ayaa guul weyn ka gaadhay doorashadii ka dhacday gobolka new york iyaga oo sii dheereeyey dhibcaha ay hoggaanka ugu hayaan xisbiyadooda iyada oo inta badan codadka la tiriyey ayaa donald trump waxa uu ku guulaystay lixdan boqolkiiba codadkii la dhiibtay halka john kesig uu kaalinta labaad ku galay shan iyo labaatan boqolkiiba waxaana senator ted cruz oo isna xisbiga loolanka kaalmaha hore kaga jira uu isna helay shan iyo toban boqolkiiba codadka xisbiga jamhuuriga dhinaca kalena xisbiga dimuqraadiga hillary clinton ayaa toddobiyo konton boqolkiiba guul ku heshay iyada oo afar iyo labayo afartan boqolkiiba uu helay senator bern sanders oo la tartamayey murashaxiinta ayaa isku dayaya inay helaan tirada ugu badan wufuudda codaynaysa marka kulamada xisbiga ama xisbiyadu ay dhacayaan bisha julaay si ay u noqdaan murashaxiinta rasmiga ah ee xisbiyadooda u metelaya doorashada guud bisha noofembar trump ayaa u mahad celiyey taageerayaashiisa isaga oo sheegay in toddobaadkan uu ahaa mid cajiib ah waxa uu saadaaliyey inuu noqon doono murashaxa xisbiga jamhuuriga ee doorashada noofembar wuxuuna ku dhawaaqay in ted cruz uu tartanka ka hadhay maadaama xisaab ahaan uusan heli karin tirada wufuudda loo baahan yahay ee ah kun laba boqol iyo toddobiyo soddonka
madaxweynaha dalkan maraykanka barack obama ayaa maanta oo arbaca ah gaaray dalka sacuudi arabiya halkaas oo la filayo inuu boqor salmaan kala hadlo arrimo dhowr ah oo muhiima waxyaabaha ugu weyn ee diradda lagu saarayo wadahadallada labada dhinac ayaa waxaa ka mid ah loolanka ka dhex oogan sacuudiga iyo iiraan dagaalka yeman iyo dadaalada la doonayo in looga adkaado kooxda daacish maraykanka iyo sacuudi arabiya ayaa ah xulafo muddo fog hase yeeshee waxaa dhowaanahan jiray xiisad ka dhex oogan labada dhinac obama ayaa waxa uu sacuudiga ku dhaleeceeyey in aanay wax badan ka qabanin sidii looga adkaan lahaa daacish wadahadallada maanta dhacaya ayaa waxaa xigi doona shir madaxeedka lixda dal ee iskaashiga gacanka oo dhici doona maalinta khamiista ah dalka maraykanka ayaa rumaysan in xabad joojinta labada bil jirta ee siiriya ay tahay weli mid dhaqangal ah inkasta oo dagaal soo xoogaysanayo iyo weliba eedeymo ku xadgudub xabad joojinta loo jeedinayo labada dhinacba afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka john kirby ayaa sheegay in heerka dagaalku uu ka hooseeyo halkii uu joogay ka hor inta aanay dhaqan gelin xabad joojintu bishii noofembar ee lasoo dhaafay ergeyga qaramada midoobey ee siiriya ayaa ku tilmaamay mid laga walwalo dagaalka sii xoogaysanaya ee maalmahan ugu dambeeyey saameeyey toddobaadkan isaga oo sheegay in xabad joojintu ay dhaqan gelayso ama ay ka dhaqan gashay meelo badan oo dalkaasi ah kirby ayaa sheegay in ciidamada syriya ay u badan tahay in ay masuuliyad ay mas-uuliyiin ka yihiin xagga duqaymihii xagga cirka ee loo geystay magaalooyin ku yaala waqooyi galbeed oo lagu dilay afar iyo afartan qof oo rayd ah wufuud ka socota fallaagada xuutiyiinta ee dalka yemen iyo xulafadooda ayaa sheegaya inay ku biiri doonaan wadahadallada nabadda ay qaramada midoobay garwadeenka ka tahay ee ka dhacaya dalka kuwait kadib markii aanay muddo maalin ah kadib markii ay muddo maalin ah ka hareen ay ku hareen dalkooda si ay uga mudaharaadaan eedeymo sheegaya in xoogaga ay dowladdu taageerto ay ku xadgudbeen xabad joojinta wakiilo ka kala socda xuutiyiinta iyo xisbiga madaxweynihii hore ee dalkaasi cali cabdalla saalax kaas oo garab siiya xuutiyiinta ayaa sheegay inay qorsheynayaan in ay tagaan dalka kuwait arbacadan amaba khamiista berri ah qaramada midoobey ayaa horey isugu dayday in ay bilowdo wadahadallada maalinta isniinta ah laakiin si rasmi ah ayaa dib loogu dhigay wadahadalka markii ay dowladda oo keliya ay u xaadirtay shirka ayaan hawada idinka leenahay dhegaystayaal galab wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan golaha dastuurka ee dalka jabuuti ayaa maanta ansixiyey natiijada doorashada madaxtinimo ee dhowaan ka dhacday dalkaasi oo uu ku guulaystay madaxweyne ismaaciil cumar giile musharaxiinta mucaaradka ee doorashada kula tartamay madaxweyne geeleh ayaa sharciyeynta doorashada ku tilmaamay mid aanmid aan aanay aqoonsanayn oo aanay waxba ka jirin wariyaheenna ramadaan muuse ayaa warbixintan noo soo diray kadib markii maalintii shalay golaha dastuurku si rasmiya ugu dhawaaqay natiijadii kama dambaysteed ee ka soo baxday codbixintii doorashadii madaxweynaha ee siddeedii bishan abril ka dhacday jabuuti saddex ka mida musharaxiintii ka qayb qaatay doorashada ayaa maanta si wadajira shir saxaafadeed ay qabteen ku shaaciyey inay ku gacan seedheen go'aanka uu ku dhawaaqay golaha dastuurku iyadoo golaha dastuurka jabuuti uu baasgareeyey in marka laysku celceliyo codadkii doorashada madaxweyne ismaaciil cumar geele ku guulaystay boqolkiiba toddobiyo siddeetan codbixintii dadweynaha reer haddaba maxamed muuse tuurtuur jaamac cabdiraxmaan candhoole iyo cumar cilmi khayre ayaa si cad u sheegay in golaha dastuurka uu xalaaleeyey natiijo ay marka horeba ku gacan saydheen maxamed muuse tuurtuur oo ku horreeyey hadalka waxaana ka mid ahaa odhaahdiisii go'aankan uu gaadha golaha dastuurku de waa kii aan filayna weeye waxaan leeahay golaha dastuurku aadaal caadil ma uu noqon wuu eexday wuxuu ka eexday ummadda reer jabuuti wuxuu ka eexday codbixinta ummadda reer jabuuti shaqadiisu waxayd inuu adeego aftida soo baxda laakiin raggaasi dhan bay mareen waxayna la safteen madaxweynihii jaamac maxaad ka odhan leed adiguna bismillaahi raxmaan raxiim dee horta waa la filaya waxaan maanta soo baxay horena afeeftaan waanu sii sheegay in rabitaankii ummadda hore loo kufsaday iyaguna waxay dib u sharciyeen un kufsashadii aan sheegaynay unbay sheegeen wax war oo jadiida oo ay sheegeen ma jirto sidaasaan le horena waanu u sheegnay in natiijada aanu filan ay noqonayso intii wasiirka daakhiligu ku dhawaaqay ee manaawaalka ahayd sidaas cumar cilmi khayre bal adiguna bismi illaahi raxmaan raxiim horta ramadaan wixii sharciyaa wax sharciyeeya golaha dastuurkuba sharci ma aha waxa ay sharciyeeyeenna sharci maaha hal la soo xaday nirig xalaala ma dhashabay soomaalidu tidhaahda marka laba shay oon labaduba sharci ahayn iyaa isi sharciyeeyo wax isku sharciyeeye marka wax sharciya oo la sharciyeeyeyna ma jirto doorasho sharci oo la sharciyeeye ma jirto madaxweyne sharci u soo baxay oo shal la sharciyeeyeyna ma jirto cidda sharciyaysayna sharci ma aha marka waxa weeyaan waxaas waa wax aynan waxba ka jirin aynaan ummadda reer jabuutina oqoonsanayn dadkayagii musharaxiintiina aanaan oqoonsanayn waxba kama jiraan anigoo ku soo noqonaya maxamed muuse turtuur guddoomiyaha golaha dastuurku maalintii shalay wuxuu ii sheegay tobankii cisho gudahood siduu xeerku dhigaya min maalintii doorashadu ay dhacday sideedeedii ilaa ay sideed iyo tobankeedii aydan soo dhigan wax dacwada haddana weynigan dee andacoonaye le dhibaatooyin baa jiray waxyaaba badan baad tirsanaysaan marka maxay ku dhacday inaad wax dacwada dhigan weydaan gacliyow waxaan kuu sheegaya walaalkayow dalkan doorashaa ka dhacday waxaan tilmaamnay in golaha dastuurka uuna shaqadiisii ka soo bixin uu u hiiliyuu la saftay nintidii ninkii boobay aftidii qaranka waxaan ku leeyahay horta jabuuti madaxweyne ma jiro waa nasiib daro sideedii abriil maandaagii ismaaciil cumar geele wuu dhammaaday waa madaxweyne tegey dalku madaxweyne ma laho waxaan intaa ku darayaa anigu waxaan beegayey ninkan hadda carabka magaciisa aan ku dhiftay inuu sidii raggii ka horreeyey oo ilaahay garansiiyo dalka in dimuqraadnimo lagu dabaaqo laakiin waxaan galnay dariiqii dictatornimada dee walaalkayow ismaaciil cumar baan ismaaciil cumar kaga ashkatooda dee kaga ashkatoon maayo way kan gudoomiyaha golaha dastuurka waa ina cumar wasiirka arrimaha guud waa ina cumar kan maanta madaxweynaha sheeganaya laakiin madaxweyne rasmi aan ahayn waa ismaaciil cumar marka anuu ismaaciil cumar ismaaciil cumar gamash ka toonayo doorashadiina waa la xaday waan ku celinayna aqbali mayno talana ummadda reer jabuuti iyo ninka maanta madaxweynaha iska dhigaya u taalla dee maxamed miyaan is odhan kareen in yar haddii hadalkaa aan su-aal kaa weydiiyo markii hore inigaa ku galay waad ogeydeen nidaamka iyo sharciga jamhuuriyadda jabuuti u yaalla inuu sidan yahay soomaha gardarro markaa inaad maanta natiijadii aad aqoonsanaan weydaan oo aad ku geli weydaan ama hadalkayga hadalkayga waa toosin gar waad leeda ku had leeda hadaad haddaad dixdaad tagteen amba ceelkaa tagteenba kulli kalsooni gaaraad ku qabtay inaad kaad kulantaan waxaan kalsooni ku qabnay in ciidamadu ay neutr noqonayaan oo inay dhexdhexaad noqonayaan waa dadkayga ciidanku jandarmeriga iyo booliiska militarigu waa dadkaygii waa walaaxaygii waa dadkii aan ku seexanaynay kusoo toosaynay laakiin amar dowladood garanaysaa oo ciidanka dee amar baa la siiyaa amarkii bay ku shaqeeyeen dadkaygana waan diidnay inay dhibaato iyo dhiig iyo dhagare ay dhacdo marka duhur cad baa xaatooyadii qaran loo badheedhay doorasha maydhic walaalkayow waan ku rajo qabnay ciidanku inay mataqaanaa ka madax bannaanaan waa adigii arkaya habeenka dhow si loo soo afduubay ee lalahaa shaqadii aad gasheen iyo codayntii adii codayseen waa inagu hambalyaynayaa waa kii la dheelaya habeenla baashaalaya habeenkii dhoweed marka taasaana geynaysa iyo dalkayga lexjecladiisa jaamac cabdiraxmaan bal ka waran gudoomiyaha golaha dastuurku maalintii shalay hadalkii uu jeediyey wuxuu si rasmiya u xaqiijiyey in guud ahaan kolka la isku daro shan xafiis oo codbixintu ay ka dhacaysay codadkoogii la kasalgareeyey dhammaantood oo tirada laga reebay markii khaladaad laga arkay miyaan lays odhan kareen markaa iniga gardarro ku aqoonsan la golaha dastuurka shaqadiisa iyo waxyaabaha rasmiga ee uu ku dhawaaqayo oo tixgelin la
horta waxa weeye waa qurxis waxani wuxuu og yahay wuxuu ku dhawaaqay isagoo og ayuu siduu u qurxiyo iska dhigo qof dhexdhexaada ayuu yidhi waxbaan laalay taasi waxay ka dhigan tahay markii dastuurka jabuuti la bedelayey ee la doonayay inuu madaxweynuhu sii joogo uu xukunka sii haysto in la yidhaahdo halkii lixda sannadood shan baanu ka dhignay xagga dowladda jabuuti gaar ahaan wasiirka amuraha dibadda maxamuud cali yuusuf oo ah afhayeenka golaha xukuumadda oo aan ku booqday xafiiskiisa ayaa ii sheegay in aanu ka bixinayn wax jawaaba shir saxaafadeedka ay maanta sida wadajirka u qabteen saddexda musharax iyadoo ku andacooday in haatan ay ka gudbeen arrimihii doorashada oo ay ku guda jiraan howlihii caleemasaarka madaxweynaha rabadaan muuse v o a jibuuti
galab wanaagsan idil ahaantiinba meel walbaad nagala socotaan weli waxa yar faahfaahinta rasmiga ah ee laga helayo shilkii toddobaadkan la sheegay inuu ka dhacay biyaha u dhexeeya masar iyo weliba talyaaniga oo ay ku dhinteen boqolaal dhallinyaro afrikaan ah oo soomaali u badnayd oo doonyo ay kula qallibneen badda mediterraneanka iyagoo kusii jeeday in dhinaca iyo dalka talyaaniga inay ka galaan qaaradda yurub haddaba qaar ka mid a dhallinyarada shilkaas ka badbaaday oo ku sugan dalka griiga gaar ahaan jasiiradda kalamata ayaan khadka telefoonka kula xidhiidhay ugu horreyn waxaan weydiiyey bal magaca inay ku bilaabaan mid walba
xamse daahir yuusuf bal wararkiina ugu dambeeyey idinkoo ku jira goob laydinku hayaa warka ugu dambeysay mal maanta maxaa idinku soo kordhay wallahi maanta waxay nagu soo kordhiyeen ma jirto shalay tooloba ayayna qaadeen shalay markayna qaadeen waxay noo soo sameeyeen waraaqyo yaro aqoonsiya wayna soo celiyeen xataa laantaa meeshii baan ku sugannahay ay nagu soo celiyeen shalay toole waa gartay maxay idiin sheegeen marka aqoonsigan ay siiyeen muxuu yahay waxayna siiyeen aqoonsi lix bilood inaan waraaq ayna siiyaan lix bilood aan waddanka ku joogi karno haddaan sii joogi karnana aan kolba jiriisano waan gartay iga waran dadka kale ee idinla socda oo kale iyaga maxaa la siiyey waxaa nala socdaa ethoobiyan dad oromaa baa nala socdaa iyaga waxay siiyeen muddo bil oo kalea aanbaa uga baxaan haddii kalena ma qusaysa yidhahdeen iyaga tiradiina guud imsaa tihiin markaa soomaalida iyo etoobiyaanka iyo dadka kale marka la isku daro intiina soo badbaaday koob iyo afartan koob iyo afartan koob iyo afartan qof baa isku tihiin idin haha markan dhammaan la isku kaya wada daro imisaad ka imisaad ka kooban tihiin markaa dad etoobiyaana iyo qowmiyadaha kale waa ayo waxaa nala socdaa dhow lix masaariya mid suudaniya saddex iyo labaatan soomaaliya inta kalena waxa weeyaan oromo doonta sidee baa wax u dhaceen markaa markii ugu dambeysay
laba doomood baa lagu kala wareegayey markaa tii kale iyadoon laga soo wada dhammaan ayaa tii kala dhacday tii dadka badan la saaray markaas bal sawir waxaad iga siisaa saacadihii ugu dambeeyey dadka saaxiibada aad arkaysay dadka aad arkaysay inay dhinteen oo kale bal maxaa adig kuu muuqday wallahi walaalo dadkii dhintay waxaan arkayun inay dhammaantood badda dushooda haahaabayeen qaar iyagoo nool xitaa laga soo dhaqaajiyey waayo doonta yar dadka intaa leeg may qaadahayn marka waxay is yidhaahdeen way wada haligmi dadka way isla wada haligmi doonaan markaas afarta cisho aan kuu sheegay aan kuleeyahay badan ku jirna waxay ahayd afarta cisho ee badda nagu kacsanayd lixda cisho waxaan soo soconay marka laysu geeyo badda intaan gudaheeda ku jirnay toban cisho marka afar cisho baddaa nagu kacsanayd waan gartay wixda kalena badi way deganayd waan isku dul haahaabanay marka afartii cisho markay dhamaadeen ayaa waxaan helay markaba annaga saasaan kusoo badbaadnay n ma u sheegteen dadkan aad la joogtaan dad intaa la eg ina inaad ka soo badbaadeen oy dhinteen haa waan u sheegnay shan boqol iyo toban qof inay halka kulif waayeen maxay idinku yidhaahdeen wallaahi annaga wax su-aalo weli nagumay soo celinin ee waxay yidhaahdeen waxay baarbaarayaan sawiradii dadki way heleen dhintay badankoodii magacyadoodii iyo waxaasaa laga qoray marka weli j- wax jawaabana may odhan waan gartay waayo xamdi wiilasha mid ka mida bal igu dhiib waxaa la dhahdaa liibaan shacni goobta doontu ku dhacday imse doonyood baa ku kulmay waxaa marka halka ku dhacday ku kulmay laba doomood oo mid ii yarayd ee anagu aan saarnayn ayaa tii weyneed baa naloo geeyey markii tii weyneed naloo geeyey ayaa dadkii loogu talagalay baan sidhi inka fara badan ayaa la saaray waan gartay dabacdina culays xoogay dareentay way soo liicday markii carabku yidhi dhinacaa u durka ayay dhinaca kale dadku wada carabeen saasaanay u dhacday baashu qoladii mukhallasiintu aaway ee idin meesha idin keenay ee doonyaa kala wareejinayay qaar waxay ku dhinteen doontii dhacday kuwii caawayaasha soo hadhayna intay doon kale lo- ay u yeedheen ayay tii kaxaysteen annagana sidii bay nagaga tegeen marka idinka maxay idinku yidhaahdeen waxay yidhaahdeen macnihii iska tago kala iska taga annaga waan gartay marka meeshanaad marka dadka marka isu geegeyseen tiradii aad sheekaysateen dad intee la eg oo soomaali ah ayaa adigu aad u malaynaysaan inay dhinteen wallahi ugu dhawaan waxaa dhintay saddex boqol waa gaarayaan inta dhimatay soomaaliya n dadka saara guud ahaan doontana waxay ahaayeen shan boqol iyo toban qof baa meesha kaga shan timaadeen boqol iyo toban meelahaasa ay ahaayeen ha
bal saaxiibkaaga ku ag jooga isaga inagu dhib kelmaddan weydiinaya
waxaa yar joogaa bal magacaaga muxiidiin xuseen caliyash n maxaad arkaysa bal warkaadna intaad haysid saaxiibkan ood maqlaysa yareerta waxay ahayd maalin habeen aad iyo aad u naxdin badan oo aad iyo aad u murugo badan bay ahayd oo qalbiga qofka taawanaya qofka damiirle markuu daawanayay dadkaa dabaalanaya ee doontu la dhacday waxa weeye annaga doontii aan soo raacnay doon yar bay ahayd dad waxaan ku soo raacnay laba boqol tiradu ay gaaraysay markuu ninkan liibiyaanka uu tirinayey ayaanu maqlaynay waxaa la isla gartay in doon kale oo bartanka taala biyaha bartanka badweynta joogta in lagu wareejiyo oo doontani ay soo noqoto kadib in adeer habeennimadii labiiyo tobankii habeennimo ayaan doontii soo gaadhnay oon bartii ugu nimi waxa uu carabku ku dhawaaqay uu yidhi doontan kale waxaa saaran saddex boqol iyo toban intiina kale waxaa la doonayaa inaad doontan fuushaan saddexda boqol iyo tobanka ay saaran yihiin haye doontan aad saaran tihiin way xun tahay buu yidhi oo mashiinkeeda xun nama geenaysa talyaaniga haye marka labada doonyoodba waxay ahayd inay idin geeyaan talyaaniga marka hore markaynu fuulnay annagu doonta iyada dee talyaaniga ku soconimay dad lagu wareejinayayo doon kale naloo geenayo ma ogeyn annagu waxa hareera ay ka yaaceen waxay tidhaahdeen yaan doontan yari lala dhicin taasaa laiskugu wada tegay koob iyo soddon aduu ilaa dhowr iyo soddon shan iyo soddon baa filayaa iyo lix iyo soddon waxay garamayna ku hadnay waxaan isla garanay inta ayadina kanka hoose waxaa ku jiray shan iyo toban kanka kalena toban baa ku jiray shan labaatan adigu inta sarena waxaa saarnaa dhowr qof waxaa la isla gartay inta ayadaa markii horeba si wadalo waxaan idhi dadkaan ugu dambayno marka doontii sidaasay ku tii kale ku degtay anigoo arkaya ayay doontii isrogtay dhan bay iska rogtay kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah dhallinyarada ka badbaaday doontii ku degtay badda mediterranean-ka ee ay ku dhinteen dadka badan ee weliba dhallinyaro soomaali ah u badnaa waxayna iyagoo ku sugan jasiiradda kalamaata ayaan khadka telefoonka wareegsanaya dalka gariga
wararkan iyo warbixinadanna waxa aad dhegeystayaal kala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a cidda ay seegaanna waxa ay mar kale dib uga daalaacan kartaa website-keena v o a somaly com dhammaadka sanadkan waxaa soomaaliya lagu wadaa inay ka dhacdo doorashada labada aqal ee baarlamaanka iyo tan madaxweynaha si doorashadaasi ay u dhacdo baarlamaanka soomaaliya ee wakhtiga uu kasii dhammaanayo waxaa horyaala dhammaystirka shaqada laga maarmaanka u ah haddaba muxuu qabanayaa baarlamaanka kalfadhigiisana sideedaad waryaheena xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa arrintan waxa uu wax ka weydiiyey qaar ka mid a xildhibaanada baarlamaanka baarlamanka federaalka soomaaliya ee iminka shaqeeya ayaa sharci ahaan jiritaankiisu waxa uu ku egyahay bisha sebtembar ee sanadkan waxaana kalfadhiga sideedaad ee baarlamanka oo dhowaan furmay horyaalla shuruuc fara badan oo looga fadhiyo inay mudanayaasha baarlamanku meel mariyaan ka hor inta aan la gaarin wakhtiga u harsan dowladda federaalka haddaba su-aasha isweydiinta mudan ayaa ah sidee xildhibaanada baarlamanku isugu jaangooyn karaan xilliga kooban ee ay haystaan iyo ansixinta shuruucda faraha badan ee laga sugayo waa kan xildhibaan shariif maxamed cabdallah oo ka tirsan guddiga adeega bulshada ee baarlamanka soomaaliya runtii wakhtiga u harsan baarlamaankan sagaalaad aad buu u kooban yahay shuruucda iyo howlaha sugahaya waxaa keliya looga meeridhalin karaa wadajir iyo mas-uuliyad waxaan qabaa arrimaha qaarna waa laga waa la gebagabayn karaa qaarna waxaad moodaa inay caqabada hortaagan yihiin oo weli nooma cadda in laga gudbi karo in kaleeto shuruucda taalla iyo dhammaystirka dastuurka gaar ahaan tobankii octubar laga soo shaqeeyey iyo shuruucda taalla ee intooda badan waxaa weeyaan si rotiini ah oo caadi ah ayaa loo dhammayn karaa waxyaabaha ay adag tahay in laga gudbana waxaa ka mid ah sida aan ka dareemahayay xildhibaanada guuxooda sharciga argagixis la dagaalanka loo bixiyey iyo sharciga isgaarsiinta xitaa iyo dhisidda guddiga adeega garsoorka saddexdaas arrimood waxaan filahayaa dood kulul baa haddii baarlamaanka la keeno jiri doonta lamana hubo in laisku raaci doono in la mariyo shariif maxamed cabdalla ayaa dhanka kale sheegay inay jiraan sharciyo ansixintoodu ay adkaan doonto kuwaasoo xildhibaanadu ay ku kala afkaar duwan yihiin waxaana uu ku sababeeyey in sharciyadaasi ay saameyn ku leeyihiin tartamada arrimaha doorashooyinka ee soo socda waxaa weeye shuruucda qaarkood waxay saameyn ku leeyihiin doorashada iyo tartanka soo socda marka waa meeshaas laska arkay sharcigu inuu sidiis u socdo oo si farsamo loo fiiriyo oo si siyaasad guud loo fiiriyo ayuu ku meel mari karaa laakiin haddii sharciga laga urinahayo in uu yahay sharci madaxda hadda joogta si gaara inay ugu faa'iidaysanayso loo arkayo dabcan waxaa weeyaan maamul kasta iyo dowlad kasta mucaarad iyo muxaafid baa jira loolan siyaasadeed baa jira marka taas baa keenaysa in arrimaha qaarkood doodooda kululaato laakiin waxaa loo baahan yahay kuna baaqi lahaa in caqliga uu taliyo maslaxadda guud ee dadka iyo qaranka la tixigeliyo arrimaha yar oo siyaasada iyo maxaan ku rahda la xiriira isriixriixidda inaan saameyn badan ku yeelin meelmarinta shuruucda dalka u baahan yahay oo ka qayb noqonhaya soo celintii dowladnimada sidoo kale xildhibaan cabdirashiid cabdulaahi maxamed ayaa qeexay in muddada kooban ee u dhiman baarlamanka ay jiraan sharciyo badan oo loo baahan yahay in la meel mariyo waxaana uu xusay in wixii la qaban karo muddadaasi la qabto mudnaantana la siiyo hadba sida ay sharciyadu waxaan isleeyahay wakhtigu aad iyo aad buu u kooban yahay wakhtiga hadda hadhay waa muddo afar bilooda shuruuc badan ama hindise sharciyad badan baana yaallo oo runtii muhiima waxaan isleeyahay wakhtigu waa kooban yahay laakiin waxaanu aaminsannahay in muddadaa kooban ee la haysto ase baarlamaan ahaan wixii la qaban karo la qabto wakhtiga iyo juhdigana la geliyo sidii wax badan ee runtii looga qaban lahaa shuruucda baarlamaanka weliba kuwa prioritiga iyo muhiimadda koowaad le gudoomiye ku-xigeenka guddiga amniga ee baarlamanka federaalk soomaaliya xildhibaan daahir amiin jeesow ayaa sheegay in guddigoodu uu horyaallo ugu yaraan afar sharci waxaana uu rajo wanaagsan ka muujiyey in wakhtiga u haray ay ku soo afmeeri karaan dhammaan sharciyadaasi baarlamaanka sharciyo badanaa hor yeela aniga guddiga arrimaha gudaha waxaa u yeela afar sharci oo aad iyo aad muhiimadooda u leh sharcigii asxaabta iyo kii argixisla diriirka iyo kan waxlaha oo waxyaabaha qarxa iyo kii jinsiyadaha intaasaa noo taalla waxaan rajaynayaa oo aan ku talagalkaynan uu yahay in annagoo sharci uu noo yeelo aan wakhtigaas uun dhammaanin afarta bilood ama saddexda bilood hoo dhiman waxaan rajaynaynaa kalfadhigan inaan ka fara xalanno waana horena shuruuc badan aan u ansixinay waa isleeyahay waad ka gaarsiin karaysa sharciga argixisla dirirka waa ogahay xasaasiyadda uu leeyahay insha allah akhrintiisana hadda fadhiga ugu horeeya marayaa waxaan rajaynayaa in eh, ku guulaysano laakiin kan ugu muhiimsan oo aan annaga hadda maanta isleenahay inaad ku guulaysano aan rabno waa dastuurkaas eh, waayo dowladda eh, imaan doonto waxay u baahan tahay dastuur ay ku shaqayso ay u baahan tahay waayo dastuurkan dastuurkii loo egmaday baarlamaanka waaye dalkii oon dastuur lahayn inaan eh, meel cidlaah aan ugu tagno annaga ruuxayna waxay noo noqonaysaa runtii ihaana ay nagu noqonaysaa baarlamanka federaalka soomaaliya oo ay u harsan tahay muddo afar bilooda ayaa laga dhur sugayaa inay meel mariyaan hindise sharciyeedyo badan oo igu muhiimsan yahay wax ka beddelka dastuurka qabyo-qoraalka ah oo arrimaha loo igmaday baarlamanka iminka shaqaynaya iyadoo sidoo kalena ay jiraan sharciyo kale oo muhiima kuwaasay ka mid yihiin sharciga argagixisan la dirirka midka axsaabaha siyaasadda iyo kuwo kale waxaana ay xildhibaanadu sheegayaan in shuruucda ay ansixintooda ka gaari waayaan muddada u dhiman ay u hambayn doonaan baarlamanka iyaga beddeli doona xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
shalay golaha ammaanka ee qaramada midoobay waxa uu magaalada new york ku yeeshay kulan ku saabsanaa arrimaha soomaaliya kaas oo uu warbixin uga dhageystay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya michael kitting waryaheenna maxamed cabdi sandheere oo halkan stuudiyaha nagula sugan ayaa warbixintaasi noo soo jeedinaya mahadsanid ismaaciil madaxweynaha soomaaliya ayaa ugu horreyn ka hadlay dhallinyaro soomaali iyo dalal kale isugu jira oo wararku sheegayaan inay hadda badda cad ku dhinteen
dhegeystayaal naga raalli ahaada warbixintaasi goordhow ayaan dib idinku soo celin doonaa halkaad kala socoteenna waa idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a cashay debriyahan tahriibkuna aad buu u badan yahay madaxweynaha soomaaliya laftigiisuna de golaha ammaanka ee qaramada midoobena khudbadiisii uu ku xusay aad iyo aad oo weliba waxa uu madaxweynaha dalbaday ismaaciilow in baaritaan la sameeyo oo arrintan la xaqiijiyo oo caalamkun uu qeyb ka qaato sidii lagu xaqiijin lahaa arrintan dhacday iyo weliba cidda ku lug tale in maaragtay gacanta lagu soo dhigo oo sharciga la horkeeno waad xasuusataa sanadkii laba kun iyo saddex iyo tobankii baan umalaynaa inay ahayd iyo afar iyo tobankii markii eh, dad fara badan oo laba ku dhow kun iyo laba boqol oo qof ku dhow oo dad muhaajiriina markay dhinteen aad ayuu adduunka ugu baraarugay kadibna waxaa dhacday in en, caalamkii ay yidhaahdaan waxaan ugaarsanaynaa dadka doonyaha dadkana kusoo tahriibiya marka Aad iyo madaxweynaha aad.
waxyaabahu aadka u xusa waxaa ka mid ah in dadkan la baaro arrintan dhacdadan dhacday caalamkuna uu gacan ka siiyo sidii lagu soo heli lahaa dadkaasi aad iyo aad bal maxamed cabdi sandheere ayaan mar kale dib ugu noqonaya mahadsanid caashe iyo ismaaciil eh, waanan ka raarigelinaa de- dhegeystayaasha dhinaca cilada farsamada Eh, sidaan sheegnay madaxweynaha soomaaliya ayaa ugu horreyn waxauu ka hadlay dhalinyaro soomaaliya iyo kuwo dalal kaloo deriska isugu jira oo wararku ay hadda sheegayaan in badda cad ay ku dhinteen
the Council, it's an honor to do so. There has been a tragedy in the waters unfolding on Mediterranean Sea that many believe it to be people from my country and neighboring countries. If all the waxaa jirta musiibo ka jirtay badda mediterranean-ka taas oo la rumaysan yahay inay ka dhacday ay ku dhacday dad u dhashay dalkayga iyo dalalka kale deriska ah haddii wararka oo dhan la xaqiijiyo tani waxay noqonaysaa musiibadii ugu xumayd ilaa markii tahriibka hadda jira uu bilowday waxaan aniga waajib waxaa waajiba in dadaal kasta loo galo sidii loo heli lahaa meydadka kuwii dhintay isla markaasna noo xalaanayn lah- loo xanaanayn lahaa kuwii badbaaday waxaan bogaadinayaa dadaalada dalalka badan ee ilaaliyey islamarkaasna xanaaneeyey muhaajiriinta iyo qaxootiga dalalkooda ka soo cararaya sababo la xiriira dhinaca amniga iyo rajabeel ka jira dalalkooda waxaan ka codsanayaa dalalka gobolka ku yaala iyo kuwa awoodda u leh inay baadhaan dembiyada la gelayo ee gacanta loogu hadinaya dhalinyarada si ay u galaan safaraan aamin ahayn oo badda ay ku gelayaan dhibaatada tahriibka ka dhalataana waxay dhamma waxa ay ku dhammaan kartaa markii nabad xasilooni iyo horumar dhaqaalo buuxa laga hirgeliya dalalkaasi dhinaca kale madaxweynaha soomaaliya ayaa ka hadlay arrimaha maamul goboleedyada ee soomaaliya
we, we have in the last three years successfully established three out of four federal member states.
saddexdii sane u dambeeyey waxaan si guuli ku jirto u samaynay saddex ka mid a afar maamul goboleed waxaan aad uga shaqaynaynaa sidii loo dhammaystiri lahaa samaynta maamul goboleedka ka kooban hiiraan iyo shabeellada dhexe iyo heshiis laga gaadho kala caddaynta maqaamka gobolka banaadir dhinaca amniga horumar weyn ayaa laga sameeyey iyadoo siddeetan boqolkiiba ururka al-shabaab dalka laga xoreeyey waxaan qirayaa annagoo aad uga xun in jawiga amnigu uu caqabad ku yahay horumarka hay-adaha iyo dadka soomaaliyeed labadaba intaasna waxaa dheer in xaaladda amnigu ay sabab u tahay xaaladda bani aadannimo ee hadda jirta ergeygaarkii xoogayaha guud ee qaramada midoobay michael keaton ayaa isna ka hadlay kulankaasi shalay waxaana uu si gaara diiradda u saaray natiijada shirkii madasha ee dhowaan ka dhacday magaalada muqdisho
Somali leaders have agreed to adopt a political roadmap for the period 2016 to 2020, including for civil voter registration, boundary demarcation, strengthening of electoral.
hogaamiyaasha soomaaliya waxay isku raaceen qorshe siyaasadeed oo loogu talagalay sannadka laba kun iyo lix iyo toban ilaa iyo sannadka laba kun iyo labaatanka kaasi ay ku jiraan diiwaangelinta codbixiyaal rayida calaamadaynta xuduudaha xoojinta guddiyada siyaasadeed ee madaxa bannaan iyo diyaarinta sharciyada la xidhiira oo ay ku jiraan kuwa khuseeya xisbiyada siyaasadeed mudane madaxweyne waxaa weli jira arrimo taagan ka taagan dhismaha maamulka hiiraan iyo shabeellada dhexe waxaana uu la kulmay dhibaatooyin iyo dib u dhacyo bulshada caalamkuna waxay diyaar u tahay inay taageerto heshiis loo dhan yahay oo ay gaaraan odayaasha dhaqanka ee labada gobol waxaan rajaynaynaa in dhismaha maamulkani ay dhacdo wakhti dhow taasi oo meesha u bannayn doonta in la isku raaco maqaamka caasimadda federaalka ah ergeygaarkaee soomaaliya ayaa madaxweynaha soomaaliya ku raacay horumar la-aanta dhinaca amniga
I share the President's concerns about inconsistent payment of salaries to security sector personnel. Last month, international.
waxaan madaxweynaha la qabaa walaaca haysta ka haysta bixinta aan joogtada ahayn ee mushaharka shaqaalaha qaybaha amniga bisha tagtay saaxiibada amniga waxay la kulmeen isaga iyo wasiirka maaliyadda si looga shaqeeyo bixinta mushaharka mushahar joogta oo wakhtigiisa lagu bixiyo iyadoo la isticmaalayo hab electronic ah waa wadada horusocodka waxaa kale oo jira in bulshada caalamka diyaar u tahay in si isku xidhan ay u taageerto qaybaha amniga ee soomaaliya iyadoo saldhig looga dhigayo nidaam amni oo qorshihiisa hadda laga wada hadlayo aad buu mahadsan yahay maxamed cabdi sandheere oo inoo soo koobaya warbixintaas ku saabsanayd kulankii madaxweynaha soomaaliya ama khudbaddii uu ka jeediyey golaha ammaanka ee qaramada midoobay shalayto sidoo kale waxaa goobtaasi ka hadlay ergeyga wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobe u qaabilsan soomaaliya michael keatin
mar kale galab wanaagsanah meel kastood naga maqlaysaan waxaad la socotaan idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada washington waana labaatanka bisha abril sanadka laba kun lix iyo toban idaacadda waxaa daadihinaya anigoo ah caashi ibraahim iyo ismaaciil xuseen farjar waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda qodobada idinku soo maqana waxaa ka mid ah rajooyinka in xal siyaasadeed laga gaaro colaadda ka taagan dalka siiriya oo sii wiiqmaysa waxaad sidoo kale maqli doontaan xubinta dooda gaaban iyo sidoo kale xubintii suugaaneed ee dhaqanka iyo hiddaha iyo qodobo kale marka horese waxaad kusoo dhawaataan warka caalamka oo kooban
maalqabeenka donald trump iyo xogayihii hore arrimaha dibadda dalkan maraykanka hillary clinton ayaa guul weyn ka gaadhay doorashadii ka dhacday gobolka new york iyaga oo sii dheereeyey hogaankooda ama dhibcaay hoggaanka uga hayaan xisbiyadooda iyada oo inta badan codadka la tiri ayaa donald trump waxa uu ku guulaystay lixdan boqolkiiba halka john kesig uu helay ama uu kaalinta labaad ku galay shan iyo labaatan boqolkiiba iyada oo senator ted cruz uu helay oo keliya shan iyo toban boqolkiiba codadka xisbiga jamhuuriga dhinaca xisbiga dimuqraadiigana hillary clinton ayaa toddobiyo konton boqolkiiba iyo afar iyo labayo afartan boqolkiiba codadka kaga adkaatay senator bernie sanders
madaxweynaha dalkan maraykanka barack obama ayaa maanta oo arbaco ah gaaray dalka sacuudi arabiya halkaasi oo la filayo inuu boqor salmaan kala hadlo arrimo dhowra oo muhiima waxyaabaha ugu waaweyn ee diradda lagu saarayo wadahadallada labada dhinac ayaa waxaa ka mid ah loolanka ka dhex oogan sacuudiga iyo dalka iiraan dagaalka dalka yemen iyo dadaalada la doonayo in looga adkaado kooxda daacish maraykanka iyo sacuudi arabiya ayaa ah xulafo muddo fog hase yeeshee waxaa dhowaanahan jiray xiisad ka dhex oogan labada dhinac dalka maraykanka ayaa rumaysan in xabad joojinta labada bil jirta ee siiriya ay tahay weli mid dhaqangal ah inkasta oo uu dagaal soo xoogeysanayo iyo weliba eedeymo xadgudub ku ah xabad joojinta oo loo jeedinayo labada dhinacba afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka john kirby ayaa sheegay in heerka dagaalku uu ka hooseeyo halkii uu joogay ka hor intii aanay dhaqan gelin xabad joojinta bishii februari ee lasoo dhaafay wufuud ka kala socotaa fallaagada xuutiyiinta ee dalka yemen iyo xulafadooda ah ayaa sheegaya in ay ku biiri doonaan wadahadallada nabadda ay qaramada midoobay garwadeenka ka tahay ee ka dhacaya dalka kuwait kadib markii aanay muddo hal maalin ah aanay tegin goobtaasi oo ay dalkooda ku hareen si ay uga mudaharaadaan eedeymo sheegaya in xoogagga ay dowladdu taageerto ay ku xadgudbeen xabad joojinta wakiillo ka kala socda xuutiyiinta iyo xisbiga madaxweynihii hore ee dalkaasi cali cabdalla saalax kaasoo garab siiya xuutiyiinta ayaa sheegay in ay qorsheynayaan inay tagaan dalka kuwait arbacadan maanta ah amaba khamiista beriye
galab wanaagsan idil ahaantiinba halkaad nagala socotaanna waa idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a ahaatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban falastiin axmed iimaan ayaa nala socodsiinaysa
wacanoo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta dooda gaaban ku dhowaad laba boqol oo dhallinyaraha ayaa ku dhimatay tahriib iyagoo ka tegay dalka masar kuna socday waddamada yurub ma aha markii ugu horraysay waxaana saxaraha suudaan libiya ilaa iyo badaha mediteraneyanka ku maqan dhallinyaro badan oo soomaali ah oo ku dhow boqolaal kun haddiiba aysan ka badnayn doonista tahriibka ayaan marna hoos u dhicin waxaana mar walba jira dhallinyaro fara badan oo u helan inay tahriibaan iyadoo dariskii ama xaafadihii markaasi ay deganaayeen qaybo ka mida ay ka jirto tacsida dhallinyaradii ay baddu qaaday maalmo uun ka hor haddaba maxay tahay sababta ay dhallinyaradu weli ugu heelan yihiin tahriibta waa xubinta dooda ay ku saabsan tahay waxaana ka qaybgalaya salebaan maxamuud xasan oo ah arday wax ka barta dalka masar iyo mukhtaar cabdi colijoog oo ah tahriib sugo ku socda yurub haddana jooga dalka masar aan su-aasha koowaad siiyo salebaan maxamed xasan maxay tahay sababta weli ay dhallinyaradu ugu heelan tahay in ay tahriibaan
walaal markaa tahriibkan iyo waxani kolley wuxuu la curtay un dagaaladii sukeeyay intii dalka soomaaliya ay ka dhaceen ama dowladii weyneyd ee soomaaliya ay burburtay ee maamulada loo jajabay taasoo ay sababayaan dhaqaalo la-aan iyo dhallinyaradiio shaqo la-aan iyo waxay ku mashquulaan iyo noloshii inay qawanaan ay ku timi walaalay waxaa kollay dhallinyarada badideedu sida iminka saaxiibkee mukhtaar aanu habeenadanba isku haysanay ama maalmahanba wuxuu kuleeyahay xaggaan ku noqdaa dalkii dhib baa ka jira shaqa ma jirto noloshii wax yaallaa ma jiraan anigu waxaan leeyahay dhallinyarada dalkii inugu celiyay inta waxbaranaysa iyo inta tahriibkaaba aynu dalkii ku noqono oo aynu iska kicino cadowgan maguuraanka ee lixdan jirada ee dhakadaynagaga fadhiistay ee sida qaldan u adeegsanaya dhaqaalihii dalka iyo maamulkii dalka iyo macnihii waxay noqdeen barasite human being macnihii dadka bilowaadmigaa ku guud nool marka waxaan leeyahy war kolleyba hadday dhimasho inoo tahay aynu la dagaalano aynu ku dhimanna inugu celiya waa mahadsantaha haye mukhtaar cabdi colijoog falastiin waad mahadsantahay horto inaad nagu marti qaada barnaamijkan dooda galata walaal anigu waxaan ahay dadka tahriibka u socda kana soo baxay jamhuuriyadda somalilan gaar ahaan caasimadeeda hargeysa waxa weeye walaal in dalka falastiin qofka biniaadamka iyo dhalinyartii wuxuu wax u bartaa tabadur u sameeyaa in uu maxaayade mustaqbal yeesho waxaweeye maanta walaal anigu waxaan ahay arday ka baxay jaamacadaha dalka shaqadii aan hayay iyo wixii aan hayay yani waxay dullay dul keenay ama dul yimi qolo dhiyaas bara xukuumadan waktigan taagana waa waxyaabahan ugu ololeynayay waxay ahayd saddex qodob in tahriibkan aasadan kusoo hoyatay ummadda in laga xidho laba in dhalinyarta shaqa abuuris loo sameeyo oo dalka shaqa abuuris looga sameeyo saddex in dalka siyaasadda dalka dhalinyarta lagu daro saddexdii walaal midna kama hayno markaa walaal haddii aan anigu maka laabto wixii waxaan ku laabto walaal meeshii ina yaalaan markaa walaal ama anoo dee badda ku dhinta ama haddii ilaahay iga badbaadiye intaan dee yurubtaa galo wixii ilaahay iga keno aan dalkayga iyo dee reerkayga wax ugu qabto taasaan walaal dee ku fikeriya kuna soo baxay walaal kuna kalsoon inaan hadafkayga ku gaadho insha allah marka haddii wadankii dhalinyarada ay kasoo wada baxaan barna ay badda ku dhintaan barna ay yurub tagaan soo wadankii dhibaato kuma noqonayso waxaan siinayaa saleebaan maxamed xasan walaalay falastiin waa run way ku noqonaysaa dhibaato waa dhib aad u weyn dalkuna macnihii waxa uu noqonayaa dal dib u dhaca oo aan wax horumara iyo nololi ka jirin marka waxaan anigu dhalinyarada kula talin lahaa aragtidayda ama aan aaminsanahay in dalka lagu noqdo oo war haddaynu cod iskaga kicin kari weyno oo aanu mid inagoo dhallinyara waxaan leeyahay cod baynu ku kicin karnaa farteenna inaga xigta waar inagu aynu shabaabilo ururo iyo xisbiyo dhallinyaro aynu samaysano oo aynu iska kicinno oo inagu istooranno odayaashu boqolkii labaatan ma aha dadka labaatankaasi inuu siddeetankeenna kala dhakada ka saarnaada maahe aynu isu codayno oo aynu ka baxno qabyaaladda iyo qurunka iyo waxa inaga inagu dhex jira Eh, maanta ninka inuu ugu ugu da'da yar ee isi soo sharaxa aynu dooranno waayo maanta anigu haddaan xil qabtaan dalka madaxweyne ka noqon lahaa intii ila jiilka ahayd baan keenaya ama intii ila asxaabta ahayd ama intaanu isi soo kaba gaadhnay ma la yaabayo odayaashuna waayo waxay wataan jiilaanyo maanta wuxuu wataa intii la da'da ahayd ee siddeetankii xukuumad talilaysay unbaa maanta talilaysa dowladda maxamed siyaad barreynta kaga dhacday ee s n m ka dagaalantay ee s s d f ka dagaalantay ee u n c ka dagaalantay unbaa joogay may iman dhalinyaro cusub ama jiil ka dambeeyey oo maanta dalka ka taliya waar jiil aynu samayno revolution of youth macnihii kacdoon dhalinyaro aynu samayno oo aynu dalkii ku noqono dhalinyaro baan leeyahay Waa Anigu mahadsanta.
aragtidaasaan qabaa dhalinyaradana aan ku boorinaya mukhtaar haye een, adigu waxaad leedahay aan tahriibo fakarka hadda saleebaan u qabee ah in wadanka lagu noqdo ee isbeddel laga shaqeeya ma waanay ka wanaagsaneen lacagtan aad ku tahriibaysana waa kumanaan kune aad ugu yaraan ama aad dukaan ku furan kartaa ama maqaayadaad ku furan kartaa waxbana ku qabsan kartaaye intii aad khatar qaadan lahayd aa u jeedid soo ma habbooneen inaad dalka dib ugu laabato oo wax ku qabsato waan waan mahadsanta walaal waa fikir fiican anigu waan shaqaynayay falastiin markii aan dalka joogay shaqo fiicanna waan hayay laakiin waxaa lay dulkeenay nin jito basaboor yurubiyaana oo yacni lagu- madaxweynaha dalka joogaana intuu shir jaraa'id qabta ama qabta buu odhanayaa dalka lafdhagartiisu waa gurba jooga waxa weeye annaga aad xukuumadda soo saarnay dadkii ugu badnaayay kaambeynka u galay baan ahayn haddii noqoto dhalinyarta jaamacadda iyo dalkii kaleba waxa weeye walaal dhalinyartii dalka usoo halgantay ee wax usoo qabatay ee isaga soo saartay in walaal laga fadhiisto oo nin gurbajoogo la yidhaahdo ninkan baa maanta dalka wax u qabanayo madaxtooyada iyo meel walba lagu casimo dhalinyartii dalkuna xataa shaqadii ay haysteen markii cashuurtii lagu kiciyey ee wax walba lagu kiciyey ee reer walba toban qof oo walaal bilaa camali joogaan walaal adaan kuu dhibay waxaad ugu noqoto iyo wax aad magaranaysahay falastiinay aad ku laabato meeshii ma yaalaan markaa walaal marka hadda laakiin haddii aad tahriibto ood baasaboorka aad sheeganaysid adi- oo- ood leedahay qof baasaboor u taalla dulkeena adigaba aad soo qaadatid so sidiisa u noqon maysid oo intaad soo noqoto wiil yaroo wadaniya oo wadankii jooga oo dhibkii u adkaysto oo wax ku soo barta adna shaqada kama qaadaysid dhibaatada miyaa xal loo helaya haddii saa aad samayso ha xal waa loo helayaa falastiinay markii hore dalka ururaanu ka samaynay ah in maxay hayday dhalinyarta lagala hadlo shaqa abuurista markaa taasi way soco weyday imakana anagu anagii iyo imaka inamadan badan lahayn ama boqol qof inkastay badankoodu dhinteen waxaanu ku midaysnayn haddii ilaahayna nabadgeeyo dalka markaanu meelaha galno walaal inaanu xaggaa ka samayno ururo lagaga hortegayo waa falsidii dhalinyartii dalka joogtay iyaga loo caawin lahaa Ah, oo iyaga loogu caawin lahaa oo aan maxay hayday shaqadooda loogu qabsanen laakiin shaqa abuuris loo samayn lahaa oo xukuumaddan barashar loo saari lahaa sidii dal dhalinyarta wax looga qaban lahaa waayo boqol inan in ka badan oo iga tagtay baan maanta waxba ka noqleen walaal haye een, saleban in la tah- in la tahriibo xal ma noqonaysaa dhibaatada taagan xal ma u noqonaysaa inay dhalinyaradu tahriibaan ma la xallin karaa saa ma lagu xallin karaa maya baan anigu u arkaa xal lama helayo waayo beriisna waa diaspore ka ka dambeeyana wuu ka soo tahriibayaa ka uu dhali doonaana wuu soo tahriibayaa maxay marka maxaa xalka u aragtaa marka xalka waxaan u arkaa dalkii in lagu noqdo waar haddaynu cod ku kicin weyno nimankaanaynu dagaal u jabhadayno iskaga kicinna baan leeyahay dalkiina aynu ku noqonno haye mukhtaar maxaa halka u aragtaa halka waxaan u arkaa walaal xukuumadda maanta ama soomaaliya hata ama somaliland hata ama gurbaan hata gobol kasta oo soomaaliyeed maanta xukuumadda ka talisa ayuunbaa halka gacanteeda uu ku jiraa iyadunbaa dhalinyarta joojin karta iyadunbaana dhalinyarta fasixi karta walaal ilaa intaad ogeyd falastiin mar walbana dee maxaa yeelay dhalinyarta waxba looma qabnin wayna ognahay dhibaatada haysata walaal marka xukuumadda gacanteeda ayay ku jirtaa maanta in dhalinyarta dalka iyo masiibada ay nagu soo hoyatay in wax laga qabto anugu saasaan aaminsana walaal aadaa u mahadsantihiin een, saleebaan iyo mukhtaar hal kelmad baan ku darsanayaa falastiinay aan Haye.
saaxiibkay leeyahay haye
waxaan leeyahay tahriibaha maanta waa qurbajoogka berri haye taa mukhtaara ku darsada xisaabta hadduu maanta tahriibayay berri waa qurbajooga haddii ilaahay nabadgeeyo qurbajooga berri marka waxaan leeyahay war arrinkaa ka daayo aynu technical kala la nimaadno ama farsamo kale aynu kaga hortegayno waad mahadsantay saleban laakiin kuwa soo socda haddaan anagu marnay kuwa soo socda xukuumaddu ha qabataan ku boorinaya already anagu ina ka baxnay marxaladii loogu talagalay oo maanta dee halkaasaanu ku jirna haddii ilahay naga badbaadiye haddaanu ku dhimano marka xukuumaddu inta hadhay haw talisay inta hadhay haw talisaan len xukuumad kasta oo soomaaliyeed walaal aadaa umahadsantihiin aadaa umahadsantihiin labadiinaba falastiin aad baan kuu salaamaya inta ayaana kusoo gabagabeynaynaa xubintii dooda gaaban ee maanta waxaa ka qaybgalaya salebaan maxamed xasan oo ah arday wax ka barta dalka masar iyo mukhtaar cabdi colijoog oo isagu tahriib suga ah kuna sugan dalka masar tan intaan dib dambe ugu kulmi doono xubintan oo kalena nabadgelyo
falastiin axmed iimaan ayaana la socodsiinaysay xubinta dooda gaaban haatan waxaad ku soo dhowaataan xubintii dhaqanka iyo hiddaha oo inoo hayo axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda iyo qayb saddexaad oo ka mid ah taxanihii ku saabsanaa maansada abaaraha iyo roobdoonta dhegaystayaal haddii si kooban loo qeexo roobdoontu waa tuugmo waa baryootan si kal iyo laab ah xagga eebbe loola jeesto maalin gaajo iyo haraad lala ildaran yahay oo gaagmareebta abaarihii ay dhulka saabato markay naftooda iyo midda qoysaskooda u yaabaan waa salaad iyo gacmo warasho si wada jir ah ummadaha muslimka ahi ay ilaahood kaga duraantaan roob ay ku badbaadaan waa bannaanbax diinta islaamka lagu yaqaano bulshada meeshaa ku dhaqan qaybaheeda oo idili ay ka qayb qaadato iyada oo tufku khayraha wadaadka ah iyo ardayga daanku qalinlaha ahi ay aada uga muuqdaan goob walba oo maantaa oo kale roob doon laga qalqaaliyo labadoodaas waa ardayga iyo wadaadkee waxaa saddexeeya oo marar badan isagana goobaha lagu arki jiray gabyaaga degaanka markaas la joogo caanka ka ah barnaamijyadii kan ka horreeyey midkood sidaan ku soo xusayna wadaadka iyo ardaygu haddii duco iyo qur-aan akhris ay roobdoonta kaga qayb galaan gabyaaguna wuxuu kaga qayb qaataa maanso allabari ah taasoo in laga aqbali doono ay soomaalida badankeedu rumaysnaan jirtay ha yeeshee maalmahaas oo kale tixaha la tiriyo qudhooda iskusi maansayahanadu uma abbaaraan mid baa isaga oo aan u gogol dhigan toos u bilaaba maansadiisa uu ducada ka buuxiyey eebbe ayuu aad isugu liidaa tabardarradiisa ayuu muujiyaa ilaah buu hufaayo awood iyo hodantooyo oo idil isaga u qira erayba eraygii uu ka qoto dheer yahay ayuu ku duceeyaa isaga oo aad uga cabanaya dhibaatooyinka faraha badan ee abaartu ay uunka ku hayso allaha u naxariistay sidii calays ciise ayuu eebbe ku baryaa tix u eg saarkii qayb ka mida toddobaadkii hore aydnu halkan ka maqasheen ee dhex socotadiisu ahayd hodan adigaa ahoo islaamka u hiiliye ilaahow na hanba qabo na soo hoob waa huree dhinaca kale waxaa isaguna jira maansayahan baryada eebbe aan ku degdegine ka hormariya canaan iyo cambaarayn kulul oo uu u jeedinayo maantaa bulshada roobdoonta isugu soo baxday wadar ahaan ummadda ayuu ku eedeeyaa inay iyadu abaarta garabsatay sidaa darteedna aanu isagu eebbe weyne waxbana ka saarayn dembiyadii ay galeen iyo kuwa ay weli faraha kula jiraan intuu u kowkabiyo ayuu kula taliyaa inay toobad keenaan inay muslim quma noqdaan in colaadaha iyo daadiska dhiigga walaalahood ay ka caaganaadaan haddiiba roob iyo naxariista eebbe ay rajo ka leeyihiin sidii alla u naxariisagii cali xuseen ahaa ayuu gabaygiisa ku soo gebagabayn jiray eygii hadduu idin duwaday aadan baa habowshay oo uu ibliis idinku muday shalay iraabkiisa inay samadu naga oodantaa waa abaalmarine ilaahay ma loo noqon hayaa axadka weeyaane tix gaaban oo roob doona waxaa isagana laga hayaa allaha u naxariistay gabyaagii caanka ahaa ee la oran jiray cabdilaahi suldaan tima caddana lagu naanaysi jiray siday soomaalidu tidhaahdo waxaad moodaa isaga iyo cali xuseen markii la abuurayey in dhoobadooda isku meel laga soo qaaday labadu isku degaan weligood ma noqon sidaasoo ay tahayna waxay ahaayeen laba gabyaa oo cabsida eebe qabyaalad nacaybka iyo soomaalinimaduba ay aad ugu weynaayeen weliba intaan dhiirrado ayaan odhan karaa labadooda iyo carays ciisaba waxay astaan u noqon karaan maansayahanada ereygii ay ku tiraabaanba uu daacadda ka ahaa kuwii wanaagga ummadoodu uu dhaaxba ka hor muuqan jiray kuwii ba-eeda habeenkii dhalladii waayi jiray maansayahanadii dhaqankooda iyo gabaygoodu ay islahaayeen ee dhuuni raacnimo aan weligood lagu xaman afkooda iyo uurkooduna ay isku mid ahaayeen si kastaba ha ahaatee gabay xoogaa dheer oo qodobo dhowra uu ku soo qaaday ayuu timacadda ku soo gebagabeeyey tudicyo allabari ah oo uu kaga qayb qaatay dalka oo idil roobdoon markaa ka aroosnayd iyada oo abaartii kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo lixdankii ay dadka iyo duunyadaba islixinaysay hase ahaatee baryada ee betoos u gudageli maayee tabtii cali xuseen yeeli jiray ayuu yeelay dadweynihii ayuu dhab u haaraamay iyaga ayuu mas-uuliyadda abaarta iyo ciqaabta la marsiinayo wax ka saaray oo torow muxuu sidaa u yeelay meelisyadiisa soo socda sida ka muuqan doonta wuxuu saluugsanaa guud ahaan dhaqamada diinta islaamka weydaarsan ee soomaalida uu ku arkay wuxuu aada ugu dhaliilayay dilka iyo dagaalada aan turiinshaha lahayn ee dhexdooda ka dhaca markaas buu ku xukumay inay yihiin duul ay islaamnimadii kala fogaadeen taasoo uu u soo daliishaday xilliyada ay ladnaanta iyo barwaaqada ku jiraan kibir awgiis inay eebbahood iska ilaawaan ayna xusuustaan oo keliya sida abaarta qayb cadhadiisa ka mid ahi markay ku habsato wuxuu timcadda tixdiisa ku bilaabayaa tilmaan naxdin leh oo abaartii xilligaas uu inaga siinayo wuxuu ina dareensiinayaa inay si walba uga duwan tahay abaar kasta oo markaas ka hor dalka ka dhacday oo halkeebuu warkaana ka helay odayo badan oo da-ah iyo waayo arag doora oo uu waraystay ayaa ugu warramay iyada oo kale waa abaartee inaanay weligood u soo joogin waxay tixdu dhammaanaysaa gabyaaga oo erey qura oo tuugmo ama duco ah aan ku tiraabin asii soomaalida u sheegay hadday roob doonayaan waxa ku habboon inay yeedhaan iyo sababaha rabbi deeqdiisa ay ku mutaysan karaan isaga oo aad mooddo inuu ku dhici kari laayahay amaba uu ka xishoonayo dadkan dhaqan xumadooda iyo anshaxdaradooda uu arkay inuu eebbo u baryo ayuu meeriska tixda ugu dambeeya wuxuu ku odhanayaa maanta oo kale allihii roobka u di'in jirayow soomaali waa liidataa waa dandarraysan tahay wuxuu yidhi abaar soorahday jiilaal surkaxan samada oo qiiqday dhulkoo seeman geedkoo solmaye cawshu socon weyday siigadii hawaara iyo ilaa saxalkii dooryaanle intay sigatay waxa ii warramay soo jireennada eh mid ka siifad kulul maynu arag sabanka maanta waa tii saraayi iyo coraad loo sakaar jabaye waa tii surkaa wada gigtaye kibir saroognayde sayndheerihii inuu onkado laga saqaafayey subax iyo waxaa lagu baqdaa sadarka yaasiine samir iyo salaad iyo ducaa lagu sugnaaday markay suruqdo uunbay indhaha sare u yuubtaay subaxday nimcadu taagan tahay waa sidii kale eh haddii aad iswada saamaxdaan saaka wuu curanne ilaahay dhibcaha siin jirow way silloon tahay ilaahay dhibcaha siin jiro way silloon tahay aragtidayda meeliskaas si toosa duca ugama muuqato haddana mid ka xeel dheeri ma jirto dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo
aad buu mahadsan yahay axmed faarax cali idaaja u nala socodsiinayey xubintaasi dhaqanka iyo hiddaha caashe waxaan filaya gabagabada idaacaddeenu ku siisiqaynaa dhegaystayaashan waxay naga filayaan dhinacii heesaha
codkaasi macaan ee khadrada hircige ayaan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan idaacaddii galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o idinkaga imaanaysay magaalada washington waxaan mar kale hawada kusoo noqonaynaa haddii aan leedmacaa oo saacaddu markay tahay toddobada inta ka horreysa waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.